waxaanse aan rabaa maanta inaan halkan ka caddeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay inay ka socon waayeen dhinaca madaxweynaha ee waxaa jirtay markii ay ahayd lixdii bii shartan in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada guddiga saddex iyo soddonka ahaa iyo dadka hoggaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay ku soo xidhaan shirkoodii ayna ku soo saaraan communicate ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho inay arrintaasi isu beddeshay dagaal gacanka hadal ah oo magaalada ka dhacay qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xaliyo kuma qanacsaneen markaa markii xigtayna maalintii labaad annagoo kaashanayna garaadada iyo international communitiga waxaanu bilownay in laga shaqeeyo arrinta oo laysugu yimaado miis wadahadal waxaanu u soo jeedinay madaxweynaha iyadoo arrintaa ay nagala shaqaynayeen european unionka iyo ergeyga gaarka ah ee waddanka finland u qaabilsan arrimaha geeska afrika nabadaynta iyo wadahadalladu in laba qodob la dhaqangeliyo oo ah xabad joojin iyo in ciidamada xeryahooda lagu celiyo arrintaa iyada ah oo aanu isla qaadanay garaadada waxaa arrintaa bari furay oo isla habeenkiiba warkaa warka bedelan soo saaray madaxweynaha oo arrintii xabad joojin kusoo arrintaas waxaa soo raacday in laga bilaabo maalintii labaad magaalada lagu waday duqayn aan loo aabayeelayn la duqeeyey meel kasta oo dadka kan adeeg guud loogu qabanayay la duqeeyey runtii oo ahayd arrin aada waxyeelo dalka iyo dadka ugu ah iyadoo ay ku barakaceen dad laba boqol oo kun oo qof gaadhaya oo ay tuba daadsan yihiin ilaa iyo dowlad deegaanka soomaalida puntland iyo dhammaan deegaanada gobolka iyo deegaanku ka kooban yahay waxaa dhacay dembiye dagaal oo ka bilaabmay toddobiyo labaatankii diseembar markii dad shacab ah oo mudaharaadaya oo aan dhib geysan loo adeegsaday ciidamada militariga oo isleeyahay tallaabadaa koowaad waxaa dembigeeda qaadanaya guddoomiyihii gobolka markaa joogay iyo taliyihii aagah labadaasaa qaadanaya aan isleeyahay waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo wax kasta oo la isku dayey oo nabad ah inuu madaxweynuhu buriyey isagu madaxweynuhu wuxuu ku ururiyey madaxtooyada dad isagoo halkaa ka soo saaray inuu salaadiin dirayo inay shir ku qabanayaan magaalada yugoori iyo in arrintii wadahadal lagu dhammaynayo taasoo cid la ogeyd oo la qaadatay haba yaraatee aanay jirin waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo aniga waxaa layga soo doortay magaalada laascaanood waxaana isoo doortay shacabkeeda iyadaanan mudanimada baarlamaanka ah ku matela ee waxaanan mar walba ku khasbanahay inaan dareenkooda ku shaqeeyo la socdo haddii ay nabad helayaan inaan nabad u doono oo aan nabadda u raadiyo kulana dareen ahaado haddii la dulmiyayana in aan inay isdifaacaan iyagu weerar iyo dagaal kuma jiraan kula dareen ahaado oo kula shaqeeyo markii intaa iyada ah ay dhib ku noqotana waxaan isleeyahay waa qofaan habeenna jirin madaxweyne tallaabo kastoo aad qaaday way fashal waxaan maanta kugula talinaya dadkii wada dhashay ee wada deganaa waad kala erdhaysay dhibaato weyn baad u geysatay deegaankii iyo dadkii halkan deganaa maanta wax damboo haray ma jiraan sida keliya iyo badbaadada keliya maanta waxa weeye oo inaad ciidamada ka saarto maanta ood aqbasho baaqii odayaasha iyo garaadada iyo shirkii ay yeesheen beelaha dega gobolada tani ay yeesheen qodob inaad maanta si aanay u dhicin wax ka sii daran arrintaas